أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta inu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafureebka caawa aan idinkugu soo xunlay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a waa sidee xaaladda degmada jamaameh oo saacadihii la soo dhaafay cadowga duqaymo ay dad shacab ah dhimasho iyo dhaawacay ku noqdeen uu ka geystay sawirro muujinaya dhibaatada cadowgu geystay oo goordhoweed la baahiyey iyo idaacadda islaamiga andalus oo booqatay qaar ka mid ah ehelada dadkii ku shahiiday duqaymahaasi ayaad caawa barnaamijka faafureebka wararka ku dhegaysan doontaan kooxda riddada soomaaliya oo xaqiijisay in la jabsaday nidaamkii fiisaha onlaynka islamarkaana loo dhacay xogaha gaarka ah ee sodomeeye kun oo soomaali iyo ajnabi isugu jira kooxaha mucaaradka ee isku magacaabay golaha samatabixinta oo ku dhawaaqay in madaxda kooxda riddada ay isbaarooyin dhigteen muqdisho islamarkaana ay halis weyn geliyeen dhaqaalaha soomaaliya dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo ku dhawaaqday in boqolaal ka tirsan muwaadiniinteeda ay qaab calooshood u shaqaystanimo ah uga barbar dagaalamayaan ciidanka ruushka ee ku duulay dalka yukrain mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee bakool oo dooratay malaaq beesha ku hogaamin doona khayrka iyo jihaadka in ka badan intii hore iyo wilaayada gobolka oo munaasabadda kaga dhawaaqday in malaaqa cusub ay si buuxda ula shaqayn doonto uludhininkaan way ballanqaadane welidhininkaan hasiinkumara xad min xuduudillaahi banhaayna oo lan xad oo min xuduudillaahi lukufuriyow shareecada kugu kuntay banhaayna weliba erki kufurw insha allahu taala un dhinninkaan may diyaaranana insiina shaqayn qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka faafureebka wararka ku dhegaysan doontaan maahir maxamed iyo faysal mahad soomaaliya ayaa igala qaybgeli doona inta uu barnaamijku socdo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada jamaama ka dhacay duqeymo cadowtooyo oo ay geysteen maleeshiyaad huwan ah oo ka tirsan maamulka ashahadala dararka ee isku magacaabay jubbaland waxaana goordhoweed la baahiyey sawirro muujinaya dhibaatada ay cadowga ka geysteen degmada jamaameh iyo deegaano hoos yimaada idaacadda islaamiga andalus ayaa booqatay qaar ka mid a ehelada dadkii ku shahiiday duqeymahaasi ka dhacay degmada jamaameh iyo deegaanada hoos yimaada faysal mahad soomaali oo ku sugan degmada jamaame ayaa tabintan inooga soo sameeyey wixii halkaasi ka dhacay haye faysal bismillaahi raxmaan araxiim waad mahadsan tahay cabdiwahaab maxamed bukhaari maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka murtadiinta oo ay wehelinayaan ciidamada saliibiyiinta ameerikaanka ah iyo maleeshiyaadka ay soo tababarteen ee baangaraafta dhaqdhaqaaqi ayay ka wadeen deegaanada dhacajiinka webiga ee si gaar ah deegaanada ku dhowdhow difaacyada ay ku leeyihiin baarsangooni siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay dagaallo culus ayaa maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu ku qabsaday halkaasi markii dambe si qar iskaxoornimo ayay ku soo gaareen deegaanka koban ciidamada cadowga ah ee saliibiyiinta ah oo kaashanaya murtadiinta dabadhilifyada u ah ayaa dad shacab ah oo muslimiina ku xasuuqay duqaymo ay ka geysteen degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose saliibiyiinta maraykanka oo adeegsanaya diyaarado iyo madaafiic ayaa si aan loo meeldayin u duqeeyey xaafadaha degmada jamaame waxayna duqaymaha markaasi ku beegsadeen guryaha shacabka goobo ganacsi iyo xarumo waxbarasho dadka shacabka muslimiinta ah ee ku shahiday duqaymaha saliibiinta maraykanka ayaa cabdiwahaabo waxay gaarayaan ilaa laba iyo toban qof kuwaasoo isugu jiray ee siddeed caruur ah saddex dumar ah iyo nin oday ah sidoo kale waxaa duqaymaha cadowga ku dhaawacmay ilaa sagaal qof oo kale ee goordhow waxaa la faafiyey sawirada dadkaasi muslimiinta ah ee kala duwan iyo dhismayaashii ee cadowga ay burburiyeen sawirada waxaa ka muuqanaya ee dhibaatooyinka baaxadda leh ee dadka muslimiinta ah soo gaaray iyo burbur weyn oo ka muuqanaya dhismayaashii ay degganaayeen iyo goobaha waxbarashada waxaan la kulmay cabdiwahaab hooyadda ah oo markaa ka timid ee sida ay ii sheegtay beeraha hase yeeshee gurigoodii oo ay ku sugnayd gabar ay sodoh u ahayd ay halkaa ku shahiiday hooyadan waxaan kala sheekaystay ee gabadha shahiiday ee inta ilmo ay ka tagtay iyo sidoo kale magaceeda iyo xaalkeedaba su ahaa salaamu calaykum raxmatullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maa magacaaga مريان عمر نور بروج haye xaggee joogtaa أنا تماما جوغا haye saab saag saax u dhaceen ساكار من جوغا امبارح جري جبت بنانكا كمغلاي haye gabartay waa ula hadla waxay arjan maamo waa allah haysa gabartay ilmaha wad cadigiyey haye gabartay waxay tiri haye haye beesan kuu soo tuura lacagaa u soo tuuri haye waxay tiri habartay ula hadla habarteeda la hadash haye hadda habarteeda ee baabur baxoolinka waa gadam gabar nabarta haddii nabarka din wac ma dhacay nabarka din wac ma dhacay haddii wac mana ilmaheygaan wace war gabadhaas ma aragtay nin walbaan wace ma aragtay ma arkin ma arkin ma arkin Haye.
haddii ilmaheyga ay soo waceen hooyo waxay yidheen gabadha jikadaas ugu galay ee madfaca laleeyahay gabarta waa dhimid ilmihin waa korfadheen meeqa cunugay ka tagtay saddex cunug haddan uur yareeheed waa gartay marka eh, yaa dilay marka gaalada iga dishe Haye.
gaalada ilaahay naga qabto Ilaahay naga qabto.
ilaah Ilaahay.
gaalada iga qabo ilaahayda ka qabta Eh, ilmahaaga gabadha gabadha wiilkaaga qaba gabadha wiilkeyga qabo maryan cali ada idhaahaa haye sheekh nuuraa qabo haye gabartay waa dhimbas ilaahay u naxariisto gabadhaadama shabaabay ahayd maya alle alla shabaab maaha shabaabna ma qabi alle alla waa ilaag waa waa- waa la maage haye waa noola maaga gabartee waa- waa lada maagay waa noola maaga haye maxaa ku habaaraysaa marka cadowgaas gabadha kaa dilay cadowgaas inaa bartiis la waayo bidhaantiis la waayo haye Aan ilaahay oogu baryo oo hadda waa carruurtii caruurtii ilmaha muslimka wada muslimka ilaahay wada ma kusoo gaarin baarahan Haye.
jire Haye.
gabartee ilaahay anaga qabta gaalada ilaahay anaga qabta gabadha anaga tacanada meedkan waxay duugaan mar baridkooda kal roor meedkan iyo magaca qaada cidna waa hadda.
magaalada cid waa meedkan guriga iigu jiraa Haye.
in la ii qaadaan jeclaa muslimiinta iyo gurmadaha insha allah ilaahay Haye, qalbiga haddii ilaahay raa bartee Ku tacsiyin, insha haddii Allah.
ilaahay raa insha allah haye.
haye bartee
kuwaanay ka tagtay mare ha oynin gabadh aan shahiid waaye ha oynin gabadh oo oo ay waxaan u ahay soddahan u ahay waa wiilkaygaa qabo alxamdulilah haye magaceeda marina la yidhaahdaa haye ha marincada la yidhaahdaa haye ree burgaan waaye Ah, alxamdulilah haye waa meeshaan ka soo guursanay wiilkaygaa soo guursaday haye saddexdan haddan xaamilo waa waxaa lagu dilay eh, ma aragtaa eh, diinteeda lagu dilay waxaa kaloo lagu dilaya wax kaloo ah oo oo lagu dilaya maa jirto maxay islaamku tahay loo dilay ها maxaa islaam ay u tahay loo dil ها wax kaloo loo dil ma jiraan ها maxay galabsatay ee bilcaan waay waxay galabsatay male gurigeeda joogtay gurigeeday joogtay ilmahana ilmaha korkeeday ka saarnaayeen wada shiiqaana hadda ii sheega unu kaa aragna sii sax hadda magaaladan saana loo kala qaxay meel aan ku duugna ma hayno baabuur ma hayno beledkan soo marmaray baabuur waa waay burgaana iskaga qaadleen meelahaasan ku duugi lahayn ee intaa kadib waxaan booqday ee qaar ka mid ah madaaris ee qur'aanka lagu barto oo ka mid noqday goobihii cadowga ay burburiyeen kadib markii ay ku dhaceen ee tiro hoobayaal ah sidoo kale duminta madaarista lagu barto qur'aanka kariimka ah waxaa qayb ka ahaa in lagu beegsanayay ee diyaaradaha isqarxinaya waa kuwan qaar ka mid a ee dadkii ka agdhowaa ee qaar ka mid a madaarista la burburiyey oo inooga warramaya ee qaabka wax u dhaceen inta qof ee wax ku noqotay iyo xalka siduu ahaa bismillaahi raxmaan raxiim weli booqashada waxaan ku jirnaa ee, goobihii duqaymaha ay saaka ka geysteen ee, cadowgii duulaanka soo qaaday ee, markana ee, qof ka mida dadka deegaanka ee, goobjoog u ahaa qaar ka mid a dhacdooyinkii magaalada ka dhacay sidoo kale gurmad u sameeyey ee, dadkii muslimiinta ahaa ee dhaawacyada kala duwan ay soo gaareen ayaan la kulmaynaa asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow ee, saakase waxa uga dhaceen magaalada jamaam walaalo eh, anigu magacayga waxaa la yidhahdaa eh, xuseen nuur ibraahim Mhm.
suldaan xuseen barmiil haye yaa la ii yaqaanaa soo dhawow suldaan waa ku dhowahay saaka degmada jamaamo waa maxaa la dhahaa yani marta ilaahay subxaanahu watacaala horta qadartiisaa ka dhacday Mhm.
Een, dhowr siyaaboodayn wax u kala dhaceen Mhm.
adiga ba- saddex saac waqti saddex saac abaar saddex saac yaa waxay noogu soo bilaabeen hoobii wax la yidhaahdo yaa magaalada ay ku soo tutuureen guryo xaafadeed oo ay ku dhaceenna waa jiraa madarasooyin ay wax ku gaareenna way jirtaa aad iyo aad madarasada ay saaka hoobiyaalka wax ku gaareen waxaa ka mid ah madarasada macali cusmaan cabdulle ku- ah, ayaa ka mid ah haye macalin ismaan madarasihiisa hoobiyaa ku dhacay wadaad masaakiin oo- oo muuse cali la yidhaahdo oo ummadda la noolaa yaa meesha ku shahiiday ilaahay subxaanahu watacaala shahaadadiis allah ka aqbalo Amiin ya Rabbi.
waxaa kaloo dhib ku gaaray meesha een, wadaadkii madarasada dhigaa oo asagana maxaa la yidhahda macalin maxamed la yidhaahdo macal cusmaan wuu geeriyooday mar hore wuu geeriyooday ilaahay ha u naxariisto madarasada wuxuu ku dhaafay macalin maxamed oo ilmo adeer ay yihiin aad iyo aad macalin maxamed ayaa macnaha yacni horta madarasadii dhigaayey maadaama macalin maxamed madarasada as dhigaayay saaka saddex saac caruurtii markii la fasaxay kadib yaa hoobiyi nagu soo bilaabay Aad iyo aad.
hoobiyihii wuxuu ku dhacay madarasada macalin ismaan naftirkeed madarasada dhexdeeduu ku dhacay Aad iyo aad.
ilaahay subxaanahu watacaala caruurtii ilaahay yaa ka badbaadiyey alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah aan ugu mahadinaynaa macalinka iyo wadaadka oo muuse oo isla quraacanayo yaa hoobihii uga hoobiyaha uu ku soo dhacay haye muuse meeshii ku shahiiday shahaadadiis allah ka aqbalo Amiin.
macalinka ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ha u boogdhayo Amiin.
islaan daraskooda eh oo masaakiin ah saddex caruur haysato oo madarasa daras la ah madarasada daras la ah firirkii ayaa meesha ugu galay islaantii way geeriyootay Allahumma.
caruurteeda cunug naaskuu ku dhegan yahay iyadoo meesha jiifta naaskeeda ku dhegan annagaa ka fujinay inaa lilaah wa inaa ilaa labada kale annagaa qaadnay waa ku nacay makaste caruurteediina waa kuwan insha allah waa kuwan makaste Waa gartay.
alxamdulilah caruurteedii waa kuwan hooyadii waa geeriyood aabbaha shaquu ku maqan yahay marka alxamdulilah waa yani marta ilmihii ilaa iyo hadda hooyadiina waa geeriyood ma- maba ka warqabaanba waa tahay ee suldaane waxay sheegtaan marka saan oo kale duqeymaha dadka muslimiinta ay ugu dhibaateeyaan inay beegsadeen xarumo al-shabaab ay leeyihiin ee goobo ciidamo ay ku sugan yihiin waxyaabahaas ay warbaahinta ka sheegaan idinku maanta maxaa maxaa aragteen waxaan aragnay in maatada iyo macnaha yani marata iyo masaakiinta iyo madarasooyinka macnaha yani marata la garaacahay aad iyo aad waa niman macnaha ilaahay subxaanahu watacaala ku caasiyey haddee haddii yani marata ama xaafad la dhihi lahaa ama maxaa la dhahaa yani marata wax la dhihi lahaa shabaabaa ku qarsanaa iyo waxyaalahaas hataa haddaa la dhihi lahaa madarasooyinka waa u jeedin qaarna looxaa loogu dhigaa Aad iyo aad.
madarasada khaalid bin waliid waxaa yani marata lagu dhuftay diyaarada lagu dhuftay Aad iyo aad.
markaas diyaarad xumo yani marata wiiq intay soo tiraahdo Intay isqarxinayso.
isqarxinaysa Haye.
yay meesha ku qarxiyeen Haye.
madarasadii kitaabadeedii iyo waxeedii kulli waa yani marata meesha yaalaan ayagana ardaydii waxaa loo sii daayey duhur duurka loo sii daaya salaadii markii yani martaa ee sb- abaar saddex saac madaaficdii ay nagu bilaabeen hoobiyaalkii ay nagu bilaabeen adiga afar saac iyo bar meelahaas way naga joojiyeen kadib waxay soo bilaabeen diyaarad diyaaradii laba meelaa yani marata hadda ay ku qaraxday xabadna waxay ku qaraxday ee xaafadda oo macnaha yani marata nasiib wanaag Haye.
yay ku qaraxday xabadna waxay ku qaraxday madarasatu khaalid eh, Waliid.
bin waliid oo masjidu nuur eh, ka saaran maxaa la dhahay ga- galbeedka ka saaran Haye.
marka alxamdulilah ardaydii waxay aadeen salaada duhuray u baxeen Aad iyo maahan ardaydii way ku jirtay Aad way iyo aad.
dhiganaysay Aad iyo aad.
salaadii duhur ardaydii oo jirto yaa ilaahay macnaha bal fiiri ilaahay subxaana watacaala ilaahay ghafuur raxiim waay ardaydii saaka madarasada macal macalan maxaa la dhahay macal cusmaan waxaa loo fasaxa quraac quraaca loo fasax saddex saac quraacdii markii loo fasaxay Aad iyo aad.
kadib yaa madarasada macnaha yani marta ay wax ku dhaceen waxaa kaaga sii daran hadda diyaaradii ay soo tuureen waxay ku dhacday een, Xilliga xilligii salaada duhur ardaydii loo sii daayey oo masaajidka ay ku jiraan ardaydii yaa madarasadoodii waxay ku dhacday kitaabadii iyo wixii yani marta ilaaha macnaha yani marta wax haddii ardaydaasoo joog waxaan ay ku soo dhici lahaayeen Wallahi.
bal maanta maxaan sheegi Xasuuqa meesha ka lahayn dhici marka ilaaha yani marta xasuuqa ka dhici lahaa ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu mahadinaynaa alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah aan leenahay maasha allah Ah.
jazaaka allah kheer Ee, sidoo kale cabdiwahaab waxaan booqannay ee, ehelka iyo qaraabada ee, mid ka mid ahaa mu'adinadii magaalada jamaame oo si weyn caan u ahaa oo isna ka mid noqda dadka muslimiinta ah ee ku shahiiday duqayntii bahalnimo ee maleeshiyaadka murtadiinta ee, kuwa jubbaland iyo kuwa maraykanka uu tababaro ee baangaraafta ay ka geysanayeen xaafadaha kala duwan ee magaalada jamaame وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد القادر علي عبد النور دقمة الجامعة وقالوا علي دها هير كان ولالكي واي لأن مساكين اسكوها مساجدكم مقالدك اه وأها شقكم لهن مقالة دقان دقان دقان وأها مركا أسوي باشي أقول أقول أقول على مدفع أقول على مدفع أقول على أسوي مؤذن مساجدك مؤذن كأهنجر مساجدك وين جامع ما ما سياسة يو شاب يو واحد قال ما جرت نين كانت ها نين شعي هو ها عرور ما كتير موسى على عبد النور على الله والله دد بدانا كل ما هذا دد بدانا كل ما هذا ما دفع وأقربية دد بدانا كل انت وأسر أسك مدي هاي ما ما وحش ما واحد كله ما جرت دكسي قرآن أسا ما شاء أسي معلنك لا بضوء إيش لا هاي معلنك لا وعواي وصنوا أرتنت abay siciid yuusuf baa la yidhaahda wiilkan habaryartiisa ah marka waxaa wiilkan oo nin oo iska masaakiin oo oo saas iskaa furfurmo nin masaakiin oo naftiiska dhaqaaleeyaada saakeed khallagaana ku dhacduba oo ninka cid oo al-shabaabna manihi oo i sheeg dad kalena manihi anaku waxaan nahaa dad oo gurigiis degan oo isku waxyeeshanaan nahaa al-shabaab iyona wax mid naha male oo gurigee joogo waa jamaamaan joognay marka wiilkan wiil masaakiin oo adayda oo kastoo isugaba natiijada wax iska dhidhimac ma lehaas ahay oo nin weyn ah ee si kastaba ahaatee waa arrin lagu yaqaano maleeshiyaadka murtadiinta ah iyo gaalada la socotaba marka si weyn loogu naafeeyo oo lagu dhigduxiyo jiidda hore ee dagaalka iyaguna inay ka aargoostaan oo caradooda ay kala duldhacaan dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhacay ee halkii lagu dagaalamayey ee duleedka ee deegaanka baarsan guuni iyo nawaaxiga jiinka webiga ee cadowga allah waxa ay ku ciilbaxeen oo duqayntii ugu darnayd ay ka geysteen ee tuulooyinka ee jiinka webiga dhaca iyo sidoo kale gudaha magaalada jamaame taasoo hadafka ugu weyn uu ahaa in dadkan muslimiinta ah ee nabadgelyada iyo ammaanka ku haysta ee guryahooda iyo magaaladooda la barakaciyo oo halkaasi dhibaatooyin kala duwan lagu gaarsiiyo ee sidoo kaleetana qalqal lagu furo amniga iyo istiqraarka ay haystaan hase yeeshee ee allah fadligii ee maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee dhibaatada geysanayay waxaa ka hortegayay ciidanka allah ee mujaahidiinta ah ee furimaha dagaalka ku sugan ee halkaana ku xanuujiyey dabcan oo khasaare badanna u gaarsiiyey waxaana saacado kadib maleeshiyaadkii murtadiinta ee sida qar isku-xornimada ku soo dhowaaday ee lagu qasbay in iyagoo firxad ah oo kala yaacaya ay dib ugu noqdaan halkii ay ka soo baxeen xerooyinkii ay ku lahaayeen magaalada kismaayo iyo duleedkeeda insha allahu tacaala hadba wixii macluumaadyo ay ka soo kordha xaaladan ee ka taagan magaalada jamaame iyo dhibaatooyinka shacabka soo gaaray dhegaystayaasheenna way la socon doonaan insha allah
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijisay in la jabsaday nidaamkii fiisaha onlaynka ah islamarkaana loo dhacay xogaha gaarka ah ee soddomeeyo kun oo ruux kuwaas oo soomaali iyo ajnabi isugu jira haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo xubintaasi aalaabay noo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa barta alkataayib ay ku leedahay aaladda telegramka bartu waxay caawa baahisay sawiro ka kooban soddon iyo laba sawir kuwaasi oo soo bandhigaya xasuuq ay ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dabadhili fuw ah ay ka geysteen degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xasuuqan ay geysteen saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyada murtadiinta waxaa ku shahiiday dad gaaraya laba iyo toban qof oo shacab ah oo isugu jira sideed caruur ah saddex dumar ah iyo nin oday ah sidoo kale waxaa duqeymaha cadowga ku dhaawacmay sagaal qof oo kale sawiradu waxa ay muujinayaan burburka ay diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka iyo madaafiicda u geysteen xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka ah ee degmada jamaame sida guryaha shacabka goobaha ganacsiga iyo xarumaha waxbarasho waxaa sidoo kale sawirada kasoo muuqanaya shuhadada duqeymaha si wuxuushnimo ku shahiiday iyo dadka rayidka ah ee ku dhaawacmay duqeymahaasi oo xarumo caafimaad lagu dabiibayo waxaan markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta lagu baahiyey howlgal qarax ah oo caawa ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada baardheere ee wilaayada gado kaasi oo lala egtay guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa sirdoonka ee nise loogu yeero khasaare cadowga ka soo gaaray howlgalkaasi ayaana jira waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo markii ugu horreysay xaqiijisay in la jabsaday adeegii efiisa xukuumadda muqdisho ayaa markii ugu horreysay soo saartay warbixin ay ku xaqiijisay in la jabsaday adeegii elektarooniga ahaa ee efisa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa sheegtay in uu dhaawac soo gaaray adeegii efisa oo ay hadda ugu yeereen itas hay-adda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay xaqiijinaysaa in ay ogaatay xadgudub sharci darro ah oo lagu beegsaday qaybo ka mid ah xogta rakaabka u socdaalaya soomaaliya ayaa lagu yidhi warbixinta warbixintan ayaa ka dambeysay kadib markii maraykanka uu soo saaray war qoraal ah oo sheegaya in la jabsaday efisa islamarkaana baraha bulshada lagu baahiyey xogta dad gaaraya soddon iyo shan kun oo qof dhanka kale kooxda xukuumadda muqdisho dhanka kale kooxda gurguurtee u qaabilsan socdaalka ayaa sheegtay in guddi baaritaan loo saaray dhacadan islamarkaana ay bulshada la wadaagi doonaan natiijooyin hordhaca waxay sidoo kale xuseen in ay ka xun yihiin dhibaatada cusub ee haleeshay nidaamkii efisa isku soo wada duuboo barnaamijka efisa ayaa waxaa si weyn uga horyimid maamulka goonigoosadka ah ee gobollada waqooyi ee somalilan la baxay wasiirka duulista maamulka ridada maamulka isku magacaabay somalilan oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkii efisa ee somalilan iyo kooxda gurgurte uu ku ekaa shalayto waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay in kooxda gurgurte ay dalka u horseeday dhaqaale burbur murtid cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaararsan kooxda gurgurte ayaa shir jaraayid oo uu maanta ku qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhaqaale ee waddanka ka jira boobka ay kooxda ridadu ku hayso dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee muqdisho wuxuu sheegay in dalka ay ka jirto dhaqaale burbur xoogan oo ay sabab u tahay kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad gurguurte wuxuu sheegay in kooxda riddadu sanadkii hore soo xaraysay lacago baad ah oo canshuur ay ku sheegaan oo dhan afar boqol iyo siddeetan milyan oo dollar lacagahaasi ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur tilmaamay in kooxda riddadu aysan wax adeeg ah ugu qaban shacabka caasimadda balse ay u isticmaasho dano gaar ah isagaoo tusaale u soo qaatay hooyo soomaaliyeed oo dhowaan ku hor umushay mid ka mid ah cisbitaallada ay gacanta ku hayso kooxda uu hogaamiyo murtad xasan gurgurte wuxuu sheegay in kooxda riddadu ay dhulka gelisay dhaqaalihii waddanka ganacsadii soomaaliyeed ayuu sheegay in ay waddanka hantidooda kala baxeen markii ay arkeen boobka dhaqaale ee xaddhaafka ah ee socdaa si gaar ah wuxuu u xusay in boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee kooxda riddadu ka samaysay muqdisho uu saameyn xoog leh ku yeeshay ganacsigii dhulka suuqaasina uu xirmay sababo ku aadan in suuqa ay soo geliyeen dhulal la boobay oo qiimo jaban lacago dhan afar bilyan oo dollar ayuu sheegay inay ganacsatadu kala baxeen dalka si ay uga badbaadaan boobka dhaqaale ee socdaa waxay dadkaasi ku maalgashadeen lacagahooda buu yidhi waddamo dhaca afrika oo ay ka mid yihiin kenya kongo south suudan iyo zambiya nidaamka efisa ee la jabsaday ayuu sheegay inay ku fashilantay kooxda uu hogaamiyo gurgurte wuxuu tilmaamay in nidaamkan markiisii horeba uu ahaa mid dano dhaqaale laga leeyahay oo loo xiray shirkad ay madaxtooyadu leedahay oo lagu magacaabo embaya wuxuu tilmaamay in gurgurte uu u socdo muddo korarsi wuxuu sheegay in aan laga ogolaan doonin qorshahaasi nidaamkiisa doorasho ee halka dhinac ayuu sidoo kale weeraray isagoo sheegay in xisbiga gurguurte uu samaysay uu isku haysto doorashada gobolka banaadir iskabadda in mid guud la isla gaaro ee waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinada mareegta shahaado ku daawacan waxaa ka mid ah kenya oo sheegtay in boqolaal muwaadiniinteeda ah ay ku biireen ciidamada ruushka dowladda kenya waxay sheegtay in in ka badan laba boqol oo muwaadiniinteeda ah ay ku biireen ciidamada ruushka ee dagaalka kula jira dowladda ukrain ra-iisul wasaaraha kenya ninka lagu magacaabo musaliya mudavadi ayaa war-saxaafadeed lagu daabacay mareegta wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ku yidri warbixinadu waxay muujinayaan in in ka badan laba boqol oo muwaadiniin kenyaan ah ay u badan tahay in ay ku biireen ciidamada ruushka qaar badanna ay horey uga tirsanaayeen ciidamada ammaanka ee kenya waxay tani kusoo beegmaysaa xilli dowladda ukrain ay horey u sheegtay in in ka badan kun iyo afar boqol oo dad ah oo ka kala yimid ilaa soddon waddan oo afrikaan ah iyaga oo calooshood ushaqaystayaal ah ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda ruushka ee ku sugan gudaha ukrain kuwaas oo ay sheegtay in qaar badan lagu askareeyey si khiyaano ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka la baxay puntland oo xasan sheikh ku tilmaamay dagaal ooge wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay puntland maxamuud caydiid dirir ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xadgudubyo ay xukuumadda muqdisho kula kacday maamulkiisa arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah boobka hantida ee ay waddo xukuumadda muqdisho isagoo sheegay in xasan sheikh uu qayb ka ahaa dagaaladii afar biloodka muuqaalna laga hayo isaga oo qorisitaa waxa uu geysta kale soo hadal qaaday fashilka xukuumadda muqdisho ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab xubintiina cabdilwahaab caawa waa inaga intaa
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada bakool beesha jiribleh oo ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dhigatay xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ceelgaras ee hoostaga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka xafladan ay dhigatay beesha jirible ayaa ahayd caleemasaarka malaaqa beesha jirible kaas oo ay doonayaan in uu ku hogaamiyo khayrka islamarkaana ay wilaayada bakool iyo qabaa'ilka wilaayadaasi degaba ka dalbanayeen in malaaqa cusub lagula caanashubo ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay waxgaradka iyo samadoonnada beesha jiribleh iyagoo sheegay in malaaqa cusub ay ku doorteen go'aan midaysan islamarkaana ay si niyad sami ah ula shaqayn doonaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacduje dhammaan intii mas-uulintaanna gobol degmo malaag suldaan samadoon odayaal salaantii aysanka salaama may farhad aha oo ilaahay mahadiis aha alxamdulilah alxamdulilah ilaahay anka mahadeen anka shukren ini ilaahay geeka mas-uulintan iyo odayaalkan iyo malaag geeka doorani iniska koyna hafladan taasa ilaahay mahadiisa ilaahay anka mahadeen alxamdulilah shalayna waktigoo roognay geekan waktigoo roog alxamdulilah ilaahaya mahadaas iskuleh edi hanin agaasinti hoolig hanin qobati ajar alleh kusiy aan may ku hadalay odayaalkii jilible geydhiya fargamaas odayaalkii magaajoo ka hadale nii wanaagsan dalbi furun may haka dhawaayane haddii odayaalkii jilible geydhiya fargamaas en malaagii jilible geydhiya fargamaas liindooradii wanaag ii sharaf ii kaljeceel ii haka dhawaayaan haddii ilaahay ar alxamdulilah ilaahaya mahadle ununa may odsidaaneh suldaankii kaan malaagi kaan oo hadda dooran horta ini deegkanii hogaamiya ilaahay allahu akbar ini ilaahay jitaynii hogaamiya suldaankii iyo malaagi iyoona lamalan walaal ee iyu may fadaana wanaag ii sharaf ini umadiliin dooradii ka dhagaan dowladdii tan haytina wanaag ii sharaf kala dhagma nabadgelyadanoo ka jarta wanaaganoo ka jara idiha agaasintii maamulka kan gobol iyo degmo ah warkaas agaasimin mahadsinyeen ilaahay dembi dhaafsi kusii idii haddan arshirkii shalay ugiib galle malaagii dooratay haddanna geeka hafladan fadhiidoon ilaahay yoona dembishoo dhaaf malaag jara diinka nii hogaamiyaaw caano laka halaaw diin laka halaaw khayr laka halaaw alle ha ku weela ilaahay ha ku weela un malaagaasaa doorani haddii jilib la geydhi fargamaas enna taageersagna diinka nii hogaamiyooy wanaagga ha nii hogaamiyooy lankii jeere ambaha jeerood ilaahay ha ku naga jidka toosano kan alla dijiya ilaahay ma ari rasuulshay ma ari leh kaasanna deega kaasanna anfae kaaskii dhammada ilaahay agnahariis jidkaas halnii hogaamiyooy malaagga noon malaagii jar allah ku weele suldaanka noon suldaankii jar allah ku weele madaxdaa noon madaxdii jarti allah ku weele saasa ka do-aan haddii odayaalkii anna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمواتنا وإليه نشور ما بعد ما مهديان الله حالي مركين دماي أنا نولاي أو ساعدا هدي هنا ديرسي إلى هذا مهد أو بلاون الله إن دماتنا الله إن يا مهد أسئين جيديان الحمد لله مهد الله بعد شيء وليدي ومرض أن هايسي أو قول إيد دقم بقى شرع إيد أتنجي لجرتي يا مهديان إلهي يون أجره كسي may baa ka hadalahae afkiisa madoomadii reer bakool xafladii shalay inta ku dhiidi oo malaag ka dooranay alxamdulilah ilaahagii malaagaas inay dooranno miin suurti geliya mahadnagaan mahad oo dhammaadan lahayn ibalaaw malaaga doorani oo bakool eh reer bakool hadiiana may baa ku ballan qaadane inii la shaqayn oo diinka ilaahay ba usuni hogaamiyaw inuun la shaqayn an xagaran suni diinka ilaahayni horka onoona warjay weelna qaadan iyo markaan yanoo ballangaho ilaa er miilal miidhisuna mari haddiiba xagga nii hogaamiyaw waliba kheer ee oo munkar anhayn yaka raaan haddii ilaa er suldaankii bacadishii malaag oo bokool ee doorani ilaahay minin suurtiga ini malaag un halna dadkii ku qiib galay oo walayti taanahayti iyagana kama hadyaan oo shalay i dhatan ila roogdi marka warkay intaas ka gaabiyee maybaa ballanqaadnu ahaa malaagii la shaqeeyaan suldaankii la shaqeeyaan waliba manaha sharcanhayn kheer ah ini ka cadeen taasa markan askar carsanasa madoomadeenna warkeen koley intaasaasu gaabsayo bilaayar walaalayaal way mahadsanyi ilaahay towfiiqna waafaji towfiiqdi mada koyase waktigii koyti ilaahay hadanin kuweeli idi reer jilibna oo malaag obsid malaagaas oo la araw sheeguriyin aleog mataamud taasaasin sheegaanna ilaahay barakhaay malaag liweydiyayahaay idi malaaga kumognaay suldaan daraada liindooridi walaydhon way hali ilaahay ha barakhaay haani diinka ka dhammaday dadka hogaami alla ku eela welidan bakool niila jartay ilaahay barakhaay dembisho allaha dhaafa gaalada allaha jibi ilaahay guul dadku sii inti qaraabe inti tol'e inti muslumiinta e malaagas ya doorani taasa ogaadaasaan isiin afkiisa madoomayn unoo ka hadalaan ilaahaysan barakaay ilaahaykii hidan waqtii hagaali gaali wadanku kubati laari kuweel garibshiya anna wayla sheegaya hoob ilaahay ara salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiribleh isagoo beesha qaybta deggan wilaayada bokool kula dardaarmay in malaaqooda cusub malaaq ibraahim cali maxamed xaamud ay si wanaagsan ula shaqeeyaan bismillaah alxamdulilahi rabbilcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جزاكم الله خير مالك مغون بهما ينفدينيها يعني بالون غير جلب لآ جيدي أفرق ماسنا لينكساو قيبتن دقنايتي قبلكم بكل أني دور هداسي ملاك مرق هداسي اللي أجي بالا قول بدنا دقنت بايا دقنت ماي دقنتها جبوينكا دقنت شبالة دقنت انتاس ماي روغي وكيله wakiili roogii oo malaaga eh marka maylungaa dhamanayti wakiilaanhayti yanaha muddadii weli intaa ku hormarto fadaani tiyahayti ilaahay fadajay adamanagana wakhtigii hadee haddaa ilaahaynin suurtageliy maylana alxamdulilah dadkii haddee barnaamijkaas ha ka shageey malbadan haddee ha ka dadaali hajar iyo xasanaadda alla kusay tan kale ikhwaani marka horema in dardaarameey bulshada bulshada may kala dardaarameey haddee ase la ogii fartoomayla reeshiliidii foolmandhagaas faara biyaasma may kale araayana soomaalida shimbir baallaanmu buubow haddee qofka hoobuisi la doorado anta laha surunj iyo bariyayna haddee haddana lukushaltaba haddee walba ma dareerayaan taab maylilay rooge maylana aha bulshadii ku odsadeey malaagii ina lala shagay garab liingnagad lala shagay lahadhowaay liinghamana marka may codsadaan eh, bulshadii ini walay eebe ee la araga ini la qaray walay xumaan ee la daraama ini liignasihay waliin sheega meeloliin ka haaman taas bulshadii yaa ku codsade yaa oo la ogyaaha anka sidiisba dabaayaxa digeeka umadaba waana ambadatay iskuleetamayba etaa lanka hade maalmogobaho walaagomagolaa arag omas walaayarba lakashishaga simbarba hade ceebtileebila qoday sabti isiga meelo boogday an rahaw yalanka hoba mas-uulnagada bulshada ma in weydiyaase ceeboshi ikhwaani taasin may lehnaahe kuwantawey walagaas haddii jaraan malaasba dhiyaayaan lanka mani aadamu hadee hoba geeko lakasheegaw dhiigo baryay lahamadaw dhiigo geeshe dhiiga gaasya dibdiba angnagade niidii dhonga godoomaas walqabad shiya yaraade kalsoonidiya dhammaadaas wada shaqeynahiraas marka ikhwaani may baa codsadaane tangya ini indhiin may ku codsaday horta bulshadii barnaamijkaas ini laku waantowo waliba laka arag mayla ra'yi walinka aragna dhati oba ini liin doay wali laka aragooni linka sabar tan kale mayla haas ama doonada ankan hadee walaalkin ee iniga garab lingnagada gaashan lingnagada hadee wali oo awaamir eh usahasiinsay ini ku gaadatan la shagaytan garabnangnagatan singna hadee mayla ra'yilankaas haweeli isahay isuusahay liingurn ceebtiisana la astur ilaahayna markaas adiina ceebta asture markaasa ilaahay maylaraay adiina maylaraay amuurtaasa hilku weele marka jazaakumallaahu khayr samadooneedana kolley intaasaan laha tankala kolley aniina insha allahu tacaalaa maadaama suldaankii reerkii ahaa insha allah may baa ka dadaalay si walaalkii maylaraay uso aniinan la shaqay lahaay oo maylaraay wali uso culaysaha kanagada masuusaha sheegada aniin unku fududaay lahaay taasa aniina insha allah yaa ka dadaale taasa ka la shaqeeye taasa macashayni ka aha hadda maylaraay nin taasa ha ka dhowaaye ini ana maylaraay nii inhaay qalbi wanaagsan inhaay garabna anan aha maylaraay maadaama si usuuba sheegadi ilaahay diinjay usu ka toosanyi macasiyina hadee dadkii inka horkahaan ooba hadee lanka maylaraay usu macasiyi hadee ii waxyaalahaas dadkan horkaa may kaadayaw way reebetanye laakiin lilaamaba usu toosinyi maysinglanaha lanki garabeen nagadooy aniina geysa aslayo jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu malaaq ibraahim cali maxamed xaamud oo ah malaaqa cusub ee beesha jirib leh ee wilaayada bokool hogaamin doona ayaa isaguna munaasabadda kelimadan ka jeediyey alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wabacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadiyaan awalan rasuulbaa maybu aha mahadinoo mudun qodoominshayaa enna thaaniyan maybu aha hoondati muslimiinta eh haddii haadu fadeen walaayadii iyo haddii haadu fadid shucuubtii reer jilibli dhammaan marti sharafkii maybu aha yaa maybu isleenaha dhawaada runtii ammaano culosyaa luquntili insaari ammaano dhul iyo irbe'ni qaadan diidangaa luquntili insaari ilaahay subxaana wa tacaala maybaa ku baryay ammaanadaas ini olaasya iila qaada yeeda oo lalaqabaana oo an haayna ehelshe lanka haddii ehelin ay walba mahaada fana saas dartiya markan coleesa eed eed an dareemahaya ee maybaa codsaday shucuubtii reer jilible gobolka bakool maybaa ku codsaday insha allahu tacaala iyo walaayadii reer gobor iyo reer degmo maadaama luqunti walaan maybu ah ammaanadan san culus liingeliya inay la iila shaqeeya intiiba ana ka toosanna wadada xaqa ee ana ka toosanna oo ana dadka hogaamiya kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasna haddee ilaahay subxaana wa tacaala amarninku kooyu shucuubtii dhammaantiyo mayba codsadeeye intiiba ana xaqgaba ana garab surina inila ibaal surinaada wali xaqan haynana maybu ah liinka garab surigna wali maybu ahaha nasteexa eena haddiiba godanaan loo araga liing nasteexaya sida rasuulka ari calayhi salaatu wasalaam addiinu annasiixa marka diintiyo dhammaaba nasteexa ee hadeewaybuah dadti nasteexada haddii rasuulka la weydiye calayhi salaatu wasalaam ayn atil arhi dadti mas-uuliinta kuma tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abuucabdiraxmaan ayaa munaasabadda ka sheegay in malaaqa cusub ee beesha jirib leh ee wilaayadiisa ay si buuxda ula shaqayn doonto bismi illah alxamdulilahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu wsalama calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaquulu allahu subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu adiicuu allaha waadiicuu rasuula wauli lamri minkum wain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tuuminuuna billahi walyowmi alaakhir dalika khayrun wa axsanu ta'wiila walaalayaal awalan wa aakhiran mayan mahadnagay allah subxaanahu watacaala aladii binicmatihi tatimu saalixaat nicmooyin fara badan ilaahay lahan kooba korna waafajiyey oo islaamnimadan kawiinta iyo ku dhaqanka shariicada islaamka ilaahayaa aan ka mahadnagaana bacdallaahi ma eg mahadnagay walgorodkii culammaa diinkii ganacsatadii haweenkii dhammaan suldaankii inka horreeyey guud ahaan iyo malaaga hadda la doortayba baali jilib lageedhi afar gamaas guud ahaan way balana jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiin xasanaadka siinka kaba ma ig mahadnagay mahadgaare beella khaasatan degaas oo hadda gogoliya ka fadhiina deegaankan ceelgaras oo may wahaa reer barowsil ama bari iyo dilankasaw qaabka marka maanan aan agaasintaan kama hasintiin ilaahay subxaana wa taala miisaankiin xasanaadka siinka kaba marka inka horreeyta may ballahaa malaaqii doortan oo wakiilkaaya gobolka bokool ka mahilaaya beella langisanha doortano sheendhaten qaadni waan agbalni qalbo furunga kala shaqeeyaana gacmo furunga haga dhawaayana sida suldaanka buunala shaqeeyanay qaabka maana wada shaqeyntan hayti saas iyo si kafayl ahaada doonta insha allahu taala ilaah idin shay allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu tacaala taasaan ka dhawaadasan malaag shee ibraahim suldaan shee ibraahim waa nasiibun haftiya maanaa langada magaaje sheeg langaraan majara ogda haddana haska toosti has doonatay lamaado yo maylare shee ibraahim kan shee ibraahim kheer maa kheer waay malaag marka beel markuun suldaan je guudna sheekh iy mana malaagina sheekh iy waan wada ibraahimle ya marka insha allahu taala nabiyullah ibraahim maylinka daydaay nabiyullah ibraahim laqad kaana lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan lama shee ibraahim aayaddaas shacar signagato ilaahayaa sheanay ogda haska toosen waana lamaadim shee ibraahim maayilaare nabilah ibraahim maylanka dayday alwalaa walbara saas maa alwalaa walbara muslung i gaal in miilniska kooy doono iska darsadaan gaalada in bara'lu ku qaadada tolsho mayngareen id qaaluu liqowmihim malarne id qaaluu liqowmihim inaa bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum walaa aysan caabudaasan dimuqraadiyi dastuur beelo maylaraay hada gabaa'ilka soomaalida ka mid ataa muslung i gaala lan dagaalmahay maa muslimiintana ka jaraan ilaahay barakaay mujaahidiinta mas-uuliyiinta dad badana ka buuhan camalkii gaaladan ka jaraan leymaa marka may lafaday gaaladaas iyo muslimkaas in la shalgooy sooma walma iska darsada koran nabilah ibraahim taasa lankadayde walaan isin dardaarmo may kumidaha na siibsatan ilaahay subxaana wa taala kheer siin waafaji haddiisan kata reer jirib geydhi afargamaas dadkaisan doorteen dad culumae ilaahay diintiis walku gordaaw iyu wanaagi kheerna una kutuhugna kutuhusugna kii horan haka doorteen unuuna siinka ogolaani kaangna isan haka doorteen isiinku ogolaani marka laakiin maylan baahanyaa in garab siidaan gaashaan angnaga taan eed iyo eed walaanan dardaarmamay kumidaha midnimada isku duubnaashada waatasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu reeyunkana may baaray safar iska afkoon hayna may laraay aragyay boobo qur-aankii maana maanishay humbaarsanta reer muwaafaqa may laraay du'aa ku dhanyii muwaafaqada bado'aa eh reer mukhalafan may laraay ankaaro man baahan khilaaf iyo ba miskhilaafsan haase baa kaa baarnyiin waa shareecadii iyo macnijee saas eh cabdullahi bin mascuud ma era jiray alkhilaafu sharun alkhilaafu sharun isqabqabsiga iyo murunka iyo khilaafku waa shar ilaahay may leeya walaa tanaasacuu fatafshaluu wadadhaba riixukum maylan baahanya marka walaalyaal lan owlii ilaahay ahoo malaa'ig ahoo maabandawamdambaawane macsuum ahoo walbanku hallaawan hoob isan raadiyaasaan jilib latis malka halaw taas maa khyaari soomaali malku halaw bani aadam malka halaw lang macsuum eh ambiid ilaahay unhayn ambi ilaahay namdheer habati marka may wahaa lanka maadna ad hadoorati bani aadamu aan iska dhaadhicidoy in lankun maaba ma qaldame i bani aadam qaldame taas maa hoobus qaldam si adka saxfati taladii qaadoy jazaakum allahu khayra jazaa walaan siin dardaarmo may kumid aha baali guud ahaan dal iyo dibid meelbiya roogda walaalyaalow maylana geeka maylaka jara jihaada laka jara kitaab ilaahay yaalan dagaalamahay baalana doorshe ku muuqda insha allahu tacaala siniyaanu dambana maasha allah horumar badan ha jara oo hagga jihaadka iyo mucaskaraadka margilaara waana bogaadayaana arrintaasi hayta insha allahu tacaala in lalama jibaaro oo hubka la qaadada cadowga ilaahay laisku difaaco oo diintan marka maylaraa un martanka haana gaaladii marka la dagaalagna oo may waa muslimiinta garabjo insha allahu taala un surugna haddaba waa surunyaa lama laabo lama jibaaro taasna kole insha allahu taala siinka baaqana malaaga hadda la doorda iyo suldaanka guudba iyo nabadoonnadaba may balana walaalayaalow mas-uuliyada la siinsaari culummadan koley sheegeen waaba dheegasan isagun culumiyatin lanwalgorda ilaahay walninka dar yaara jaran reewnka umutung marka may waa insha allahu tacaala helsha isaga siinsaaran anamaysiin la dardaarmeey arrifqu waliinu bulshada in la dhamri lunturo lagna hariisa kiija baahan la wargaba kiisha masaakinta la ogaada dadka may la raaylan dhibna wali marka hadee ilaahayba min allahi ku sheenay huquuqayo saaran oo haddii maanaa jihaadkii walanka kaalmee u ata haddii marka maanaa ata may la raay walaa ilaahay ku waajibi zakadii ata haddii diyooyinkii ata markii laku raaba iyo wali kitaab ilaahay laka hormaryaw oo walbarashadii ay masaalihdii ka jarta markii laku raaba ma en baahangnaa insha allahu taala ummuto in lan dhemri culays badan isku jaraan marka insha allahu taala in dadaalan wali tabartan eh wali laku fursad waayana هذا الله سلوك هذا الله شيخ جزاكم الله خير الجزاء نبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه ilaahay uu mutayta laday wal kumid ahaa beeraato lankiilin dhiibo qobada oo mutkadeedka nagadoo lafdhuungali kanagada ilaahu kadeedka nago eros ilaahu dhib mana lanki umutunta laday wal kumid lin dhiibo farafaqa bihim farfuq bihi ilaahu unahriis lanki umut umturo unahriis فبما رحمة من الله linta lahum walow kunta fadan kaliida alqalbi lafaduu min hawlik marka maylana bulshada hal anturoy unu dhinigkaan way ballan qaadane wali dhinigkaan hasiinku mara xad min xuduudillaahi banhaayna oo lan xad oo min xuduudillaahi lakufuriyaw shareecada kugu kuntay banhaayna waliba erki kufurun insha allahu taala unu dhinigkaan may diyaarangana in siina shaqayna kalsooni kalgacli walaaltinimo siin kala shaqayna wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وحدة تلهم نصرا وثبة عظمى لجيل